wasaaradda dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ku guuleysatay inay soo gabagabayso dadaaladii dhexdhexaadinta beelaha walaalaah ee horey ugu dagaalamay deegaanada maandheer iyo gololey oo ku yaala duleedka degmada jowhar wasaaradda iyo waxgaradka deegaanka ayaa ku guuleysteen inay labada dhinac miiska wadahadalka isku keenaan wadahadallada ayaa diiradda lagu saarayay sidii loo xoojin lahaa nabadda iyo dib u heshiisiinta loona xaqiijin lahaa inaanu dagaal dambe dhicin gobolkan qaar ka mid ah odayaasha labada dhinac ayaa ka hadla heshiiskaani la qaatay waa dal la-aan waa wax walba oo la waayo waa wax walbaa la waayo dagaal markii la helo dagaalka wuxuu suurtagelinayaa wax kasta oo la haystay ayaa meesha ka baxaya oo ay u weyntaha diinta maxaa yeele diintii lagu dhowrsanaa shalay in lagu xadgudbay noqonaysaa oo ilaahay warkiisii iyo warkii rasuulka aan dheg loo dhigan marka ilaahay ha naga koriyo ilaahayna nooma soo celiyo taas maanta oo aan joogno maslaxadeedii in la guuliyo muxuu ahaa gobonnimo laga gaaray oo lagu guulaysta insha allahu tacaala fadhiga sida uu yahay sida uu noo sheegaayo waxaan maanta marka ku darsanayna dardaaranka maana waxaan rabnaa dowladda hirshabeelle marka heshiiskan uu dhaqan galo waxaan rabnaa in laga soo saaro warqad oo rasmi laga soo saaro heshiiskaas way ku qorantahay ku caddahay iyo qodobadii lagu heshiiyey ciddii jibisana waxaan rabnaa markaas in tilaab laga qaado maadaama juhdi lagu bixiyey ciddii heshiiskaas inay jibiso isku daydo waxaan rajaynaa in tilaab laga qaado wasiirka dib u heshiisiinta iyo degmada iyo gobolkana waxaan uga mahad celiyaynaa heshiiskan say ugu mara dhaliyeen iyo say ugu dadaaleen akhyaartana u mahad celihaynaa ayagana saas ugu soo shaqaysay oo isu sabartay oo waxyaaba badan isaga dhinaca kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle oo qayb ka ahaa kulanka dib u heshiisiinta beelaha walaalo ah ayaa ku baaqeen inay wada qaataan nabadda kuna dadaalaan wada noolaashiyaha heshiisiintii labadii tuulo ee maandheere iyo gololey waxaan u mahad celinaa alla subxaana wa tacaalaa waxaan u mahad celinaa labada qabiil ee moobleen iyo shiidle ee weli ay kala horkacaayeen ee shirgudoonku ahaayeen xumar afgaalo iyo buneste waxaan leeyahay aadaa umahadsantiin waxaa gudateen waajibkiina waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaa wasiirka dib u heshiisiinta dowladda hirshabeelle sidoo kale madaxweynaha dowladda hirshabeelle alsayid cali cabdilaahi xuseen cali guudlaabe waxaan leeyahay dhammaan
gololey iyo maandheere runtii waxaa laga laga soo maray waxyaabo fara badan marar qaar waxaa dhicaysay in haweenadii lix saac la gaaro shan saac maalintii iyo haweenkii o dhan la taagnaado waxa uu qiimaha badanna waxay ahayd oo la gaaray dhibkii dhacay o dhan gudaha in la xaliyey in maaragtay boogta aan korka laga salaaxinay gudaha loo galay si saxa loo daawooday runtii wejiga koowaad maanta halkaan noo ogyahay qaybta labaad noo furmi doontaan insha allah waxaan ka rajaynaynaa sidaas si qurux badan annagana ka maamul ahaan ka xildhibaan ahaan oo labada deegaan ka soo jeeda waxaan ballan qaadaynaa inaan adkayno heshiiska la gaaray la dhaqangeliyo aan ka qayb qaadanno bulshada inay isdhex gasho insha allahu markii guud ahaan noo soo gabagoodo waa ka heshiiyeen xaladhalayay noqdeen maantana ayagoo nabada isjiirnacaynin isu faraxsan ayay gobasha ku wada jiraan waxaan rabnaa saasoo kaleentood wixii ku dhex dhiman oo beelaha dhexdooda ku dhiman oo yar yarana oo xabeesa inay ayaga ku noqdaan dib ugu noqdaan annaguna ka mahari doonno ee gacanaan ka sii doonnaa insha allahu tacala haddii alla yidhaaho tallaabadani ayaa ah mid muhiim ah oo qayb ka ah dadaalada maamulka hirshabeelle ee ku aadan nabadeynta iyo isku soo dhoweynta bulshada iyadoo la filayo in heshiiskaani uu noqdo mid waaro oo faa'iido u leh nabadda gobolka shabeellaha dhexe